barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis afarta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada kalluumaysato ah ama dhallinyaro kalluumaysato ah oo loo tababarayo badbaadada xilliga ay khataraha ula soo darsaan waxay kaloo idinka caawinaysaa nambar on inaad idu kala war heshaan labo in la idinka war helo waxaad ku sugan tihiin muhiimadda laga leeyahay marka waa in kalluumaysatadu ay badbaadaan iyaga iyo gaadiidkooda ilaahay baa badbaado leh qodobka koowaad qodobkaa weeye si fiican baan rajaynayaa inaan uga wada faa'iidaysan doonno
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddoomiyaha degmada baki ee gobolka awdal oo sheegay in dhallinyaro badan oo shaqola'aani ay ku dhacday ay u jeestaan inay dhirta jaraan si ay dhuxul uga dhigtaan nolol maalmeedkoodana uga helaan dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka maqnaan dooneen dhinacii kaalmaha heesaha ees aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
markaad cadowi u dhan nacabka kaa waabiya aadoo waranaysitaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
brett kavana oo madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa in ansixintiisa cod loo qaado wakhtiga ugu horreeya laga bilaabo maalinta sabtida waxaana xubnaha sanadka la filayaa in ay maanto khamiis ay eegaan warbixinta baadhitaanka ee ay samaysay hay-adda f b i da taasoo ku aadan eedo anshaxumo ah oo ay haweenay ku soo eedaysay taasoo sheegtay in uu faraxumeeyey wakhtigii ay dugsiga ku wada jireen iyadoo intaasi kadibna eedaasi ay iyaduna soo baxday haweeney kale oo iyaduna eeda kuwaasi lamida u jeedinaysa bret kavana hase yeeshee kavana ayaa dhankiisa iska fogeeyey eedaha ay haweeneydaasi iyo weliba haweeneyda kale ee soo baxday ay u soo jeedisay marwada madaxweynaha maraykanka melania trump oo socdaal ku maraysa wadamo ka mida qaaradda afrika ayaa maantoo khamiisa tagtay dalka malawi mas trump waxa ay socdaalkeeda afrika oo hal toddobaad qaadanaya ka bilowday dalka gaana waxaana ay tegaysaa sida u qorshaysan wadamada gaana malawi kenya iyo masar si ay kor ugu qaado socdaalkan oo loogu magacdaray dadaalka noqo qofka ugu wanaagsan amaba noqo sida ugu wanaagsan kaasi oo loola dan leeyahay koruqaadka caafimaadka iyo fayaqabka caruurta waana socdaalkii ugu horreeyey ee iyadoo keligeeda ay dibadda ugaga baxdo dalka maraykanka tan iyo intii ay noqotay marwada koowaad ee dalka maraykanka
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastooo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka soo gaaraya stuudiyaha washington haatanna boosaaso dhallinyarada kalluumaysatada ee magaalada boosaaso ayaa loo qabtay tababar lagu baraya kalluumaysatada gaar ahaan badbaadada badda xilliga ay khataruhu soo waajahaan dhallinyaradaasi warbixinta waxaa magaalada boosaaso ka soo diray waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada ah ee degmada boosaaso ayaa ahaa ujeeddadiisa sida looga badbaadi karo khatarta badda oo inta badan dhallinyarada ay kala kulmaan xilliyada ay aadaan badda agaasimaha wasaaradda dekedaha puntland cabdimajiid samater jacfaan oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in dhallinyarada kalluumaysatada ah ay heli doonaan qalab ka caawinaya badbaadinta khatarta badda kaga timaada
tababar kooban oo loogu talagalay kalluumaysatada kuna saabsan yani in lagu tababaro qalabkanka idinka muuqda oo la yidhaahdo a i s iyo tababar ka dambayn doono oo radio v h f lagu tababari doono iyo iyadoo ay ka dambayso in qalabka loo qaybiyo ayuu ku saabsan yahay isu imaati keenan sida qorshuhu yahay barnaamijkani waa barnaamij ka dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda dekedaha waxaana wada hay-adda la yidhaahdo faw sidiisana waa barnaamij tijaabo ah oo lagu tijaabinayo ee sida looga faa'iidaysan karo ama kalluumaysatadeenu ay uga faa'iidaysan karaan qalabkan ee waxay kaloo idinka caawinaysaa number one inaad idinku kala war heshaan labo in la idinka war helo waxaad ku sugan tihiin muhiimadda laga leeyahay marka waa in kalluumaysatadu ay badbaadaan iyaga iyo gaadiidkooda ilaahay baa badbaado leh qodob koowaad qodobkaa weeye si fiican baan rajaynayaa inaan uga wada faa'iidaysan doonno tababarkan oo kooban waan ku talagalnay inaanaan idinkana wakhti badan idinka qaadin iyadoo inta badan dhallinyaradan ay la kulmaan khataro soo wajahada inta ay ku guda jiraan jallaabashada kalluunka ayaa arrimahaasi waxaa wacyigelin ka sameeyey maxamed cali muuse oo ah agaasimaha waaxda horumarinta kalluumaysatada puntland isagoona la dardaarmay dhallinyarada maanta tababarka loo qabtay ani kolley waxaan ku darsanayaa waxay tahay wixii dardaaran ah oo aan idinkula dardaarama waxay tahay waxaan hanti badan iyo maalgelin badan iyo wax badan baa gashay waxaan idinka rajaynayaa waxay tahay inaad ka faa'iidaysataan teeda kale waxaad ku darsataan waxay tahay waa tijaabo mashruucani mashruucan tijaabadiisa waxaa lagu tijaabiyey oo nasiib u yeeshay degmada boosaaso iyo kalluumaysatada reer boosaaso waxaana rajaynayaa waxay tahay haddii aad mashruucaani uu guulaysto in kalluumaysatada kale walaalihiina kale degmooyinka kale inay ka faa'iidaysan doonaan qalabkan lagu tababarayay dhallinyarada ayaa isugu jiray raadiyaal ay ku wada xidhiiri karaan dhallinyarada badda jira iyo weliba kuwa beriga jooga iyo weliba qalab tilmaamaya haddii cillada ay ku timaado doonta kalluumaysatada inta badan kalluumaysatada gobollada bari iyo gardafuo ee puntland waxay la kulmaan khatar kaga timaada badda sanadkan ayay ahayd markii ay ku geeriyoodeen badda dhallinyaro ku maqnaa jallaabasho balse mar dambe meedadkooda la helay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar badan oo ka mid a dhallinyarada ku nool degmada baki ee gobolka awdal ayaa lagu soo waramayaa inay u jeestaan shidista dhuxusha iyo jarista dhirta kadib wixii ka dambeeyey khasaarihii degmadaasi ka soo gaadhay roobabkii iyo duufaanadii xoogga badnaa ee waxyeeleeyey xoolaha iyo beeraleyda deegaankaasi bartamihii sanadkan ugu horeyn haddaba wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada baki maxamed axmed caateeye haddaan ka waramayn dadka xoogsatada ee dhulka beeraha iyo xoolaha ka shaqeeya boqolkii toddobaatan iyo shan waa dhalinyar rag iyo dumarbale sideedaba dadku noocyada beeraha iyo xooluba baaba-aan dhinacay dooneen bay u jaaysanayaan oo ay yani ka helayaan nolol maalmeedka iyo shaqo iyo waxay ku dhaqdhaqaaqaan waa loo beenay dhirta runtii oo dhuxul waa laga shitay oo dhalinyartu inteeda abada baa dhuxul shitaa habase yeeshe wacyigelin dheer iyo kahortag badan odayaashii anagu maamulka degmadu sameeyey godaa deegaanku imika waxaa la sameeyo on hay-adaha ka codsanay in food forwer waxa laydhaa lagu la keeno oo lagu shaqeeyo oo dadka raashin la siiyo si ay hawshaasi u yaraato waxaad moodaa imika tuulooyin badan inay ka socdaan arrintaa food forwerkaasi oo raashinkaa lagu bixiyo xagga beerahana in tacab laga geliyey imika oo la maalgeliyey oo n r c ay saacado badan qoday hay-ad kale oo laydhaha un h oo aado ay kasoo qaatay ay saacado badan qoday qolada n r c ay yani ceelal qodiso qolada ogasom ay ceelal qodiso n r c ay kanaanka weliba ku darata n r c oo qandaraas ku bixisay laaqeyntaasi inay ceelal dhisaso kolley hay-adaha wada waxoogaa waxoogaa taleen maalgelina oo shaqooyinka lugaha loogu joojinayo degmadu aad iyo aad bay nabad u tahay dhulku waa barwaaq waa abaari kama jirto habase yeeshe wixii dhibaato ah ee xagga deegaanka loo geysanayo balaayadii dhacdayba u sababa oo ah xoolihii iyo beerihii markay baaba-een dadku waxaad moodaa inay boqolkii konton ay dhuxusha u beereen guddoomiye waxaad sheegtay in dadkii xoogsatada ee u badnaa degmada markii xoolahoogii iyo beerahoogii ay ku waayeen duufaantii sida adiguba aad tilmaantay waxay u jeesteen dhinaca jarista dhirta iyo dhuxulaysiga haddaba waxyaabahan aad ka codsanaysaan hay-adaha ee cunto shaqo ku bedelashada ma ku jiraan jihaynta dhalinyaradaasi marka horeba ay xoolihii iyo beerihii ay kaga waxyeeloobeen duufaantii sagar in iyaga la jiheeyo oo ay mashaariicdaasi wax ka qabtaan ma ku jiraan qaybahaasi dhallinyarada ee xooggahay horta sidaba waxaa shaqeeya xooga shaqeeya maanta waa dhalinyar dumar iyo odayaal ma shaqeeyaan iyo rag waaweyniin dadka ka- ka faa'idaysanaya ee fur huraka ka faa'idaysanaya dhulka xidhaya maalintii saddex saacadood afar saacadood shaqeynaya waa dhalinyar midda kale dhalinyar beelahoodii dib u tabcanayaa jiro oo maanta loo maalgeliyey oo matooro badan oo la keenay oo du- tuulooyin badan la geeyey ama yani ceelashoo la dhisayo ama siris loo keenay ama saacado badan oo loo qoday oo berbiyoodkii laga qoday dhalinyartu boqolkiiba een, waa maanta een, waxaad moodaa inay waxa loo jahaynaya ee ama loo maalgelinaya beeraha ama furfooda kaga shaqeynaya in dhalinyar yihiin intaa waan kuu sheegayaa taa kale haddaan u baydho aniga een, waxaan sheegi oon aad iyo aad maanta uga faaidaysanaya tan wasaaradda deegaanka inay degmada soo gaadho waa degmada ugu dhuxulshidasho badan ama dhuxusha ugu badan laga shido dalka waa in in badan baan qaylinay waa degmada dhul oodashada iyo dhulgoosiga ama seerayaasha sharcidarada leh taa waxaan uga faaidaysanaya wasaaradda ama wasiirka wa- deegaanka iyo agaasimaha guud waxaan leehay hawlahaasaa jira inaad nagala qayb qaadataan oo na soo gaadaan oo dad borisariyo oo deegaanka ilaaliya aad qortaan waan codsanaynaa awoodda degmada way ka baxsan tahay baad leedaha oo way ka badan tahay in aad idinku wax ka qabataan xaalufinta dhirta sidaas darteed waxaad doonaysaan in gacan ay wasaaraddu idinla qabato miya
ha wasaaraddu waxa weyn haddii shaqaal gobolka u joogo ama uu siduwa joogo ama maamulaha heer degmihii joogo weli deegaanka isagoo usoo baxay oo boolis wato oo annagana nala- wax nala qabsa nala baa nala arag totally anigaa u taga xafiiska ugu taga war maxaad wax u qaban laadin idhaahda maxaad magaalada uga soo bixin la- laadin idhaahda berdhaweyd ninkii la bedelay hore siduwaha olbaki baan keennay dhul yani ilaa soddon kilomitr oo dhul seereeda oo la ootay baan baabiinaynay dhinaca shaqala-aanta degmada shaqala-aan badan baa ka jirta oo dhallinyaradu shaqooyin badan ma hayaan baa la idhaahdaa inta badanna dhallinyarada degmadaasi ay ka cawdaan arrimahaasi maxaa ka jira horta sida dabada halkani meel dadku shaqa usoo doonta maaha dadku waxay ka shaqaystaan hanti ay leeyihiin ama been ha noqoto ama xool ha noqoto ama ganacsi ha noqotee wax ay wasaaradaha ama sharikadaha ama dawladaho noo shaqeeyo erada ka jira ma jiro waxa degmada ka jira anagoo degmadiyaa dhowr cashuurqaadada tuulada noo jooga horta shaqada dadkani ka shaqeeya waa shaqa bareefada oo dadka iska leeyihiin waa beeraha iyo xoolaha iyo ganacsi yaryar sideedaba dadku waa bilaa camal waxaan kale sheegayaa malaha waxaa jira shaqaale ay hayduhu siiyaan oo ka shaqeeya adeegyada bulshada sida waxbarashada ee, iyo caafimaadka kuwaasa ugu badan oo degmada jooga wala labada wasaaradood ugu shaqaalo badan degmada iyada oo mchada iyo lsoosyada iyo iskuulladay joogaan inta badan waa bilaa mashaar dhammaantood waa bilaa gunne haddii caafimaadka u tahay iyo hadday tahay een, waxbarashadaba marka wa adeegyada bulshaduna waxay ku baaba'ayaan qofka qofka gune la siin waayo ama hayad loo amri waayo ama wasaaradda waxbarashada ay macalimiinta guneyn weydo horta adeegyadii bulshaduna hoos loo dhacayaan sideedaba waa sii baaba'ayaan dhalinyartaasi een, shaqaysa ee wax soo baratay waxaan doonaya wasiirka caafimaadka iyo wasiirta wasiirka waxbarashadaba inay si- u soo diraan tiimam dhibta ugu badan dadweynaha degmadaasi ay ka caban jireen waxaa ka mid ah dhinaca jidadka taas oo ay roobabkii daayay muddooyinkii dhoweydna ay aada wax u yeeleen markaa jidadkii wax ma laga qabtay ka degma ahaan iyo ka dowlad ahaan dowladda dhaxaba wax ma ka qabatay aad jidadkii baan aad baan uga mahadcelaya maareeyaha guud ee hay-adda wadooyinka cagaf weyn oo weliba soo keeyey halkan laba bilood wadada ka shaqeynaysay booramiyo socodha carraweyne booram iyo baki baki iyo xoorey xoorey iyo carraweyne qardhiilo ka laabatay bay- oo- ani- een, aad iyo aad baan uga mahadcelaya wadooyinka maanta waa la mari karaa waa dhul dee wada laagaa wada buuraa oo dee roobka yara daa bedelayo saacadaaba habase yeeshe dowladdu arrintaa gurmud weyn weyn bay ka gashay wadooyin badan baan dhawarsan laakiin inta badan waan gaadhnaa maanta tuulooyinkii iyo eh, isku xirkii tuulooyinka waa isku xidhan inta badan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada baki ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayuu uu waramayey khadka telefoonka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heesta gufaaco iyo codka guuleed simba
ufaada roob yariiray habeen hortay gobodiisa gaadhudhumo geylam milga raaxanahay galoolgandawey duulula gamuunka jacaylku igilgila ufaada roob yariiray habeen dhintay gobod iyo sagaadho dhulko ku geylamo milga raaxanahay galoolgandawey duulula gamuunka jacaylku igigila go'doomay dartaawan gardiyaya ka goostegaya waan gees marayaa ah gablay talada ku gowdahayaa ah gaadho baan isidhaa isidhaad baanu gurtaa wangeediyaa waan guursadaa waansoo gananowa waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan ku guudurdayaa waan geediyaa waan guursadaa waan soo gananowa waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan ku guudurdayaa hablaha gaygay u gaarisanto dhaqanka gobonimay la gaar tahayo dhashiigadu iyo wagadu cudino ninkaan ka garaabi muu garanine eriya guri wacan guulow nagube hablaha gaygay u gaarisanto gobanimay la gaar tahayo dhashiigadu iyo wagadu cudino ninkaan ka garaabi muu garanine eriya guri wacan guulow nagube goortaan arkiba qalbigu godlado hesiya gabay baanu gala fuulo garadkiyo maankii way gadatee akuya gocsha gocoshada halkeen ka gala waan geediyaa waan guursadaa waan soo ganano waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan ku guududaya waan geediyaa waan guursadaa waan soo gananowa waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan ku guudurdayaa
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi guuleed simbe iyo weliba heestaasi gufaacaadaynu intaasi kaga soo gudubno markana waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kulamo ka tirsan champions liiga ee gruubyada ayaa shalay la dheelay gruubka e naadiga atletico madrid ayaa guul waxaay ka gaartay naadiga club ruuj waxaana kaga adkaatay saddex gooli gool naadiga atletico madrid saddexda gool waxaa u kala dheliyey laba ka mid ah ciyaaryahan antwa grisman halka goolka saddexaadna uu dhelay ciyaaryahan koke isla gruubkaasi brusha dortmond ayaa ku barbartay monaco saddex gooli waxba ayagana kaga adkaatay gruubkaasi waxaa hogaaminaya laba kulan oo la ciyaaray naadiyada brusha dortmond iyo atletico madrid oo mid lix dhibco iska leh club bruj iyo monaco ayaan wax dhibcada iska lahayn ilaayo hadda sidoo kale gruupka b ayaa kulmo xiise badan dhacay naadiga inter ayaa guul kale ka gaartay kulmada champions leaga ay dheelayso muddo sanadooyin kadib oo ay dib ugu soo laabatay waxaana ay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga b s v eindhoven naadiga inter ayaa gool looga hormaray daqiiqadii toddobaylabaatanaad ciyaaryahan roserio ayaa ka dheliyey waxaase u berberiyey ciyaaryahan niangolan daqiiqadii afar iyo afartanaad mauro icardi ayaa daqiiqadii lixdanaad goolka guusha naadiga inter u dheliyey ciyaartana ku dhammaatay laba gooli gool hayeeshee kulan ka dhacay gegada wembley stadium ee waddanka ingiriiska ayaa naadiga barcelona waxa ay ku barbartay naadiga tottenham hotspur waxaana ay kaga badisay afar gool iyo laba gool naadiga barcelona ayaa laba gool waxba ku marsiisay qaybtii hore ciyaarta naadiga tottenham hotspur waxaana u dheliyey ciyaaryahanada philip cotinho iyo evan rakatich markii laisku soo laabtay ayaa naadiga kubadda cagta ee tottenham waxay la timid dardar xoogan harry kane ayaa daqiiqadii labiyi kontonaad gool ka dheliyey naadiga barcelona kana dhigay ciyaarta laba gooli gool hayeeshee lionel messi ayaa daqiiqadii konton iyo lixaad ciyaarta ka dhigay saddex gooli gool messi ayaa mar kale daqiiqadihii ugu dambeeyey inta aan seriga la yeerinin goolkii afraad u dheliyay naadiga barcelona kana dhigay afar gool iyo laba gool waa guushii labaad ee gruubka naadiga barcelona ay ka gaarto hore waxa ay uga soo badisteen naadiga b s v andhoven naadiga barcelona ayaa lix dhibco ku hogaaminaysa inter sidoo kale lix dhibc ay iska leedahay b s v iyo tottenham wax dhibca iskama lahan gruubka c b s v ayaa lix gooli gool kaga adkaatay naadiga zavasda saddex ka mida lixdaasi waxaa u dheliyey ciyaaryahan naymar naadiga napoli ayaa guul ay ku dhibtootay waxay ka gaarteen naadiga liverpool daqiiqadii ugu dambeeye ciyaarta ee sagaahanka daqiiqa seeriga afka lagu hayo ayaa naadiga kubadda cagta ee napoli goolka ay dhalisay ay la timid gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga napoli oo afar dhibcood iska leh liverpool iyo b s dna min saddex dhibcood ayay iska leeyihiin gruubka d lacamative moscow ayaa la dheeshay naadiga shalka o for gooli waxba ayaana lacamative moscow laga odrhanaday galatasaray iyo borto oo wadadhelina gooli waxba naadiga galatasaray ayaa guusha ku raacday gruubkaasi waxaa hogaaminaya kooxaha borto iyo shalka ofor min afar dhibcood iska leh galatasarayna saddex dhibcood ayay iska leedahay lacamative moscow wax dhibca iskama lahan maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan yuruba league bayn liverkusen iyo lamaka ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale dheeli doona kooxaha kulmada xiisaha badan ka mid ah arsenal iyo kharabak st milan iyo olombiakos lazio iyo entracht frankfort sevilla iyo krasnader iyo chelsea oo la dheeli doonta naadiga v d f c natiijooyinka kulmadaasi waxyaabaha ku soo korana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaasi inoo jeeso
jamaal axmed cismaan iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno markana aan sahre cidla nuur ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna hayo sahre mahadsaned cabdixakeen brad kavanagh oo madaxweyne donald trump uu usoo magacaabay inuu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa in ansixintiisa cod loo qaado ugu horeyn ilaa sabtida soo socota waxaana xubnaha sanadka la filayaa inay maanta oo khamiisa ay eegaan warbixinta baadhitaanada ay samaysay hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i taasi oo ku aadan eedo anshax xumo ah oo ay haweeney ku soo eedaysay iyadoo sheegtay inuu isku dayay inuu faraxumeeyo wakhtigii ay ku jireen dugsiga sare iyadoo intaasina kadibna ay soo baxday haweeney kale oo iyaduna eedo kuwaasi lamida u soo jeedisay brad kafana hase haatee kafana dhankiisa wuu iska fogeeyey eedeymahaasi marwada madaxweynaha maraykanka melania trumpna waxa ay socdaal ku mareysaa wadamo ka mida qaaradda afrika maanta oo khamiisana waxay tagtay dalka malawi mas trump waxa ay socdaalkeeda afrika oo hal toddobaad qaadanaya ka bilowday dalka gaana waxaana ay tegeysaa sida qorshaha ugu jirta wadamada gaana malawi kenya iyo weliba masar iyadooo la dardargelinayo socdaalkan oo loogu magacdaray iskudayga noqoshada sida ugu wanaagsan amaba noqo sida ugu wanaagsan waana socdaalkii ay keli ku tahay ee ay dalka maraykanka dibadda uga baxdo tan iyo markii ay noqotay marwada madaxweynaha maraykanka
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay saare ciidlan nuur haatana dhegaystayaal aanu annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasanno iyo dhammaanteenba heesta walaac iyo weliba codka ah dayaxdal nuurshe
nahabugu sii hayaa adoolo lila raban wacanaanana ku sidaadoo laxashiiwadan wadnaha kugu sii hayaa adoolo lila raban wacanaanana ku sidaa
shacabka ka haabiya adoo waranaysitaan anigu weelka caddaya markaad cadowi u dhan nacabka ka waabiya adoo waranaysitaan anigu weelka caddaya cayada igu weyntaho haddaan istaayidu xeel walaac kuma badi kare udban udbaa nolol moodaya walaac kuma badi kare wadbu wadbuu nolol moodaya aduna iwanaajinahi ayada igu weyntaho haddaan istaayidu xeel walaa kuma badi kare udban udbaa nolol moodaya walaa kuma badi kare wadbu wadbuu nolol moodaya markaadsun walaaqdiba waxay suba ku dhigaa adoo wejigay guba waa libadhii ku shuba markaadsun walaaqdiba waxay suba ku dhigaa adoo wejigay guba walibadhii ku shuba markaad booli wadan bixaa kaa weeciya adoo igu wacad furaan xumaha kaa waaniya markaad booli wadan bixaha kaa weeciya adoo igu wacad furaan xumaha kaa waaniya cayada igu weyntaho haddaan islaayidu xeel walaac kuma badi kare udban udbaa nolol moodaya walaac kuma badi kare wadbuu wadbuu nolol moodaya heestaasi walaac iyo codka fanaanka dayaxdal nuursha ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddayadii dhallinyarada maanta ee idaacaddii duhurnimo ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa cabdixakiin shirwa ciise hare ciidle iyo asxaabtii barnaamijka nagala qayb qaadato idinla sidaa iyo nabadgelyo
adoo la xashiiwadan wadnaha kugu sii hayaa adoo lolila raban wacanaanana ku sidaaya adoo la xashiiwadan wadnaha kugu sii hayaa adoo lolila raban wacanaanana ku sidaaya markaad cadowi u dhan nacabka ka waabiya adoo waranaysitaan anigu weelka caddaya markaad cadowi u dhan nacabka ka waabiya adoo waranaysitaan anigu weelka caddaya